bsm اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نabiyina mحamed وعlى آlih وصaxbihi وslm أجmaعيin ama bعd waxaan ku dhex jirnay kitaabkii cumdaة الأxkaam lilxaafid cabdاlغني bn cabdالwaxid almaqdisiy raximah اllahu taعalى kitaab اlxaji ayaan ku dhex jirnay wacan caaishaةa radia اllahu canha qaalat waxa ay tihi xajajnaa maca الnabiyi slى اllahu عalيyh ali wslam nabigaan la xajinay faafadnaa ywma الnaxri maalintii ywm الnaxri maalinta naxriga waa maalinta tobnaade waa maalinta tobnaade xajka maalmihiisa waxaa weeyaan y maalinta sideedaad waa yowmu tarwiya ayaa la yihaha maalinta sagaalaadna waa yowmu carafa maalinta tobnaadna yowmu naxri ayaa la yihaha ama yowmu lxaji alakbar maalinta kow iyo tobnaadna yowmu lqari ayaa la yidhaahdaa maalinta labaiyo tobnaad yowmu nafri lwala la yihaahdaa waa maalinta dadka degdegaayo ay iska soo bixi karaan mina ka degdegaayo faman tacajala fii yowmeyni falaa ithma calayhi maalinta saddex-iyo tobnaadna waxaa la yidhaahdaa yowmu nafri thaani maalmaha sidaasay kala yihiin marka marka waxay tiri fa afadnaa yowma naxri maalinta tobnaadna waa maalinta ugu acmaal badan weeyaan waxaa la sameeyaa ramyi waxaa la sameeyaa naxri xalqi dawaaf iyo sacyi ciddii markaa laga rabo intaasay marka tahay maalintaa marka waxay leedahay yowmu naxriga ayaanu dawaaful ifaadihii soo sameynay faxaadat safiyatu safiyaa xayshay dadku marka labo taxallul ayaa jirto xajku laba xalaaloobid buu leeyahay taxallulu lasqar iyo ataxallulu lasqar iyo ataxallulu lakbar ataxallulu lasqar waxaa weeyaan qofku marku dhagaxda tuurto ee uu xiirto xalla lahu kullu shayin wax kastaa xalaal u ah ila nikaax haween mooyaane haddii marka uu ku daro dawaafkii uu maalintaas soo dawaafo acmaashii dhammaystiro waxaa weeyaan xataa haween waa u banaanaanaysaa ayb oo ataxallul akbar buu gelayaa markaas waayahay marka waxay faxaadat safiyatu fa araada nabiyu sala allahu alayh ali wasalam nebigu waxa uu doonay minhaa safiya xaggeeda uu ka doonay maa yuriidu rajulu ninka waxa uu doonayo min ahlihi uu ka doonayo kinaayaa ku jirta marka faqultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow inahaa xaa-idun xaa-id weeyaan iyadu qaala axaabisatunaa hiya markaa nebigu wuxuu is yidhi maadaama maalintii tobnaadna la joogo amaynan dawaafin buu is yidhi oo intay xayd uu ku dhacay iyadoon weli dawaaf samaynin oo haddaanay marka iyadoo dawaaf samaynin xaydka uu ku dhaco iyadoon dawaaful ifaado samaynin hadda waxaa weeyaan waa in ilaa xaydka uu ka go-o la sugo si iyadoo ay dawaafka u samayso waxaa laga qaata halkaa marka axaabisatunaa hiya haweentu haddii xayd ku dhaco iyadoon dawaaful ifaado samaynin dawaafaadku waa saddex midka marka lasoo galo la sameeyo waa dawaafulquduum dawaaful ifaado waa xajka rugni arkaanta xajka ka mid a iyo dawaaful widaac marka dawaafulwidaac xukunkiisa uu noo imaan doonaa laakiin hadday haweentu dawaaful ifaado ka tagto iyadoon dawaaful ifaado sameynin yacni xayd uu ku dhaco dawaaful quduumka haddii xayd uu kaga dhaco iyadoon weli sameynin xajna la guda galo maalinta sideedaad la gaaro iyadoon weli xaydku ka go-in iyadii waa soo sheegnayo waxay noqonaysaa qaarinad xajkeedii iyo cumradeedii waa isgelayaan xal bay leedahay laakiin dawaaful ifaado marka iyadoon weli sameynin xayd ku dhaco waa in la sugaa oo aan ma laga tegi kara isaga waa ruknun min arkaani ilxaji weeyaan way sugaysaa marka maxaa yeele haddii ay u bannaan tahay in la haddii laga dhaafi lahaa oo inta xaydka haddii laga dayn lahaa sida dawaaful widaaca nebigu ma dhaheen mana xabisaysaa qaaluu waxay dhaheen yaa rasuul allah rasuulka ilaahiyo inahaa iyadu qad afaadat yowma naxri maalintii yowmu naxri dawaafkii way samaysay qaala marka waxau yidhi haddaba ukhrujuu baxa buu yidhi marka na keena marka soo baxa nama xabisaysee markaas wa fii lafdin qaala nabiyu sala allahu alayh ali wasalam nabigu waxauu yihi riwaayo kale caqraa xalqaa muxadisiintu saasay u dabdiyaan badankood caqraa xalqaa oo caynkii marka in la kordhigo alifu ma alif maqsuuro ana loo dambaysiiyo caqraa xalqaa tanwiin la-aan waxaa kaloo la yidhi caqran xalqan qaar baa u dabdiya iyagana ahlu luqa u badan caqran xalqan bitanwiin yani maxaa yeele waxay dhaheen almowdicu mowdicu ducaa weeyaan waa mowdic yani habaar laakiin aan mid loo qasdaa ahayn weeyaan bay dhaheen sidaa darteed marka waxaa weeyaan wuxuu ku dareeriyey marka majra kalaami lcarab carabta hadalkoodo alfaadda saas oo kaleo habaarka ah ay yidhaahdaan saas oo kale marka alfaada yani suxqan iyo iyo iyo lamidkaa nacam racyan iyo waxyaabaha noocaas oo kale ah marka haddaba caqraa iyado marka ayb qaarka kalena waxay leeyihin inay sifo tahay ayaa dhici karto marka sidaa darteed loo yeelay nacam caqraac halqaasaa loo yidhi ee habaar ma ahan saa ay leeyihin ibnu daqilciid waxa uu yidhi muxadisiinta yani macnahooda waa macno saxiixa macnaheeduna waxa ay tahay iyadoo sidaasa hadda habaar loo jeedi karaa macnuhuna uu yahay caqraa xalqaa ay caqaraha allaahu allah fayla gooyo xalqaa allah xiiro nacam intaba marka waa lagu macneeya nacam waxaan ujeeda caqaraha allaahu yani ma dhalays allah ka dhigo xalqaa yani mid yani xalqaa allah yani tinteeda tulla xeere allah ka dhigo saas oo kale laakiin macnaha hadda looma muraadayo ulajeedkuna ma ahan yani sidaa in loola jeedo yani habaar uu nebigu ula qasdaayo sala allahu alayh waalihi wasalam marka ibnu daqiiq wuxuu leey wahada min alkalaam aladi kahura fi lisaani lcarabi ka qowlihim taribat yadaaka oo kale gacantaada dhulka alla ha rido gacantaada ha dhacdo dhulka ha ku dhacdo oo kale weyaan oo aan hadda habaar loola qasdaynin caqraa xalqaa buu yidhi allah ka yeela yani mid ma dhalaysa tu yani yani xiiran allah ka dhigo tima laga xiir marka waxaa weeyaan de waa xanuun xanuun marka timaheedii marka xalqi u keeno habaar noocaasa laakiin aan habaar loo jeedin adaafad yowma naxri ma dawaaftay qiila waxaa layihi nacam haa qaala waxau yihi fanfirii haddaba soco buu yidhi fanfirii soco buu yidhi labadaa eray oo nabiga sala allahu alayh waali wasalam markii caa-isha ay xaydku uu ku dhacay nebigu wuxuu u isticmaalay iyadoo murugsan uu arkay waa tii ay tiri waa tii nabiga sal l ly slam uu yihi ina hada shay-un katabahu llahu calaa banaati aadam shaygan ilaahay baa gabdhaha bani aadamka ku qoray iyadoo soo dejinaya qalbigeeda midaana caqraa xalqa munaasabada ka dhexaysa marka maxay tahay munaasabadu waxay tahay midaan nebigu wuxuu ka cabsaday inay xabisto oo ay toddoba maalmood joogaan xajkiina waa soo dhammaaday ile maogtaha laakiin caa-isha radiallahu canha iyada xabsi ma yani waxba ma xabisaynin sababto xajkiina xajkiina waa dhinay maya caa-isha waxba iyadu ma xabisaynin teeda markii hore yani intaan intii aan la soo gelin yani aan lasoo gelin oo dawaafulquduumkiiba iyada ilaa seegtay laakiin hadday dawaafulifaado seegi lahayd safiye waxaa dhici lahayd marka inay xabisto dadkii taasa waa in marka mid uu sidaa ka yiri nabiga sala allahu aleyh ali wasalam wacan cabdillahi bni cabaasin radia allahu canhuma qaala waxau yihi umira annaasu dadka waxaa la amray an yakuuna aakhiru cahdihim cahdigooda yani waqtigooda ka ugu dambeeya inuu shay yani ka ugu dambeeya inuu noqdo bilbeyti beytka inuu noqdo dawaaf ilaa anahu laakinse laakinahu khufifa waa laga fududeeyey can ilmar'ati haweenta alxaa-idi xaa-idka ah waxaa laga qaadanaya halkan dawaafulwidaacu inuu waajib yahay waajibaadka xajka ka mid ah maxaa yeele nabiga sala allahu alay ibnu cabaas wuxuu yihi dadka waxaa la faray nebigu unbaana dadka wax farayay dabcan siiqadan oo kale waa siiqatu rafci dadkii waxaa la faray waqtigooda ka ugu dambeeyaaha inuu noqdo beytka inay ku qaataan yacnii inay dawaafaan oo dawaafulwidaac la imaadaan waxa ugu dambeeyo qofka xaajiga maka uu kaga baxa inuu dawaafulwidaac noqdo oo beytka uu dawaafo dawaafka sacyi ma laha isagu dawaaf iyo laba ragco mooyaan yaa laga rabaa acmaalulxaji markay dhammaato qofka uu maka kusoo laabto inuu maka ka baxo ou ka safro uma banaana isagoon dawaaf la imaanin dawaafkaas isagaa marka u fiirso hal bay dadku aada iskugu qaldaan su-aasheeduna badataa marka xajka la joogo qofkii maka ayuu joogaa xajkiibuu soo dhammaystay makuu yimid wuxuu rabaa inuu meel u safro jiddo kaleu rabaa inuu u safro jiddo waa safar jiddo ee maka waa safar jiddouu rabaa inuu u safro ee uu haddana maka kusoo laabto markaa kadib ayaan kadib markaa tigidkiisa uu dhoofo markaa tigidkiisa bokinkiisa wuxuu ku aadan yahay matalan toban beri kadib markaa tobankaa beri gudahooda rabaa inuu inta maka ka baxo jiddo aaduu soo laabto rabaa jiddo aaduu soo noqdo qofkaasoo kale marka dawaafulwidaaca goorbuu samaynayaa in badan oo dadka kamida waxay u qaateen in loo jeedo markaad waddankaaga u safrayso ha ka tegin maka adoon samaynin dawaafulwidaac ay u qaateen markaas intay jiddo iska aadaan ayagoon dawaafulwidaac la imaanin bay maka isaga soo laabanayaan marka uun tigidkiisu uu dhow yahay maalintoo baxaaya ayuu marka hadhow dawaafulwidaac ay sameeyaan sidaasuna ma ahan xadiidku wuxuu tilmaamayaa inaan maka laga bixi karin wax safar layra aan looga bixi karin ama safarkaagu jiddo aadayaa ama riyaad aadayaa ama meel kale waddankaaga u safartayaa shaaricu wadan iyo waxba ma ku xadaynin iyo ahal midna keliya un wuxuu yidhi yaan maka xaajigu yaanu maka ka bixin ilaa yacni waxa ugu dambeeya oo maka kaga baxaa inay beytka noqdaan dawaaf bilbeyt inuu noqdo sidaa darteed ama safar uun ayaa la shar safar uun haddaad kaga baxayso maka aad kaga tegaysid waa inaad weliw haddaad doonto kusoo noqo eh waxaa laga rabaa dawaafulwidaac haddaad intaad dawaafulwidaaci samayso safar aado ood soo laabato maka kusoo laabato hadhow markaa ka baxaysa ma lagaa rabaa dawaafulwidaac lagaama rabo sababtoo a dawaafulwidaac min acmaali ilxaji weyaan xajkaagiina waa dhammaaday sagootinta dawaafkeedu kaas waayo waxaa kaloo iyadana in lagu baraarugo u baahan haddii laga taga dawaafulwidaaci qofkaas hadda jiddo iska aado soo laabtay maxaa laga rabaa asaga waajib min waajibaati ilxaji buu ka tegay dhiig baa ku waajibayo fa calayhi damun neef baa ku waajibayo nacam haddownan awoodinna de saddex maalmood yani maalmihii marka soom baa ku waajibayo yani toban maalmood soonkooda waayahay dawaafulwidaaci isagu marka xaalkiisu waa kaasa waxaa kaloo dawaafulwidaacu uu yahay waxa kugu dambeeya beytka ha noqdo marka lagu leeyahay markaad alaabtaada xirxirato ood safarka isku diyaariso ayaad beytka aaday waa soo dawaafaysaa alaabta unbaad qaadanaysaa bis haddaad maka kusii nagaato ood kusii nagaato aad yacni dana kale isaga joog joogto dawaafki waa soo celinaysaa haddana masaa-ishaas dadku badanaa in badan kuma baraarugsana waxaa kaloo iyadana jiro haweenka xaa-idka waa laga ruqseeyay dawaafulwidaaca haweentii hadday dhamayso acmaashii xajka oo ay xayd ou ku dhaco waa ka ruqso dawaaf lama imaanayso sida aan arki doono ilaa anahu laakiinse waxau yihi khufifa cani ilmar'ati alxaa'idi waa laga fudaydiyey waa laga khafiifiyey waa laga khafiifiyey lafdigaana wuxuuna tusayaa inuu waajib ku yahay wixii aan xaa'id ahayn sababtoo ah waxa la khafiifiyaa waa wax casiimo oo waajiba weeyaan dawaafku marka inuu waajib yahay dawaafulwidaaci halkaana waa laga qaatay wacan cabdillahi bni cumara radia allahu canhuma qaal ista'dana alcabaas bnu cabdilmualib cabaas bnu cabdilmualib ayaa ka idin dalbay rasuulallahi sala allahu alayh ali wasalam nebigu ka idin dalbaday an yabiita inuu baryo bimakata maka inuu baryo layaaliya minan habeenada mina la seexdo min ajli siqaayatihi waraabintiisa darteed oo waraabiyo dadka fa adina lahu waa u idmay nabiga sala allahu alayh ali wasalam halkanna waxaa laga qaadanayaa mas'alo kaleo waxay tahay mabiitu minan inuu waajib min waajibaati alxaji inuu yahay mina waxaa la baryaa waajibaadka mabiidka waajibka ahe minaad waxaa weeyaan maalinta waa habeenka kow iyo tobnaad in lagu baryo waa maalinta tobanka habeenka kooiyo tobanka soo gelayo habeenka laba-iyo tobanka soo gelayana waa lagu baryayaa mina marka maalinta laba-iyo tobnaad qofkii ramyi sameeyey dhagaxda tuurto waxaa u bannaan qoraxda intaynan dhicin inuu iskaga tago mina oo makadiisa iska aado faman tacajala fii yowmeyni weeyaan marka laba habeen waa in mina la seexdo ugu yaraan kii qoraxdu ay u dhacdo ama rababa inuu dhammaystirtana maalinta saddex-iyo tobnaad habeenka saddex-iyo tobnaadna waa ku hoyanayaan marka maalinta saddex-iyo tobnaad buu tuuraya waa laga tagaa markaas bis waa ayaamahaas marka maalmahaas habeenadaas in mina la baryo mabiidku waa waajib mabiitu minan marka isaga dhan ayaa waajiba marka hal waajib weeyaan qofkii marka ka tago hal habeen mabiidkiisa oo kale waxaa laga raboonayaa wax inuu la baxo sadaqa u baxo unbau la baxayaa haddii uu mabiidkii maalmihiisii dhan ou dhaafo ama agarkiisa ou dhaafana waxaa laga raboonayaa inuu neef bixiyo markaa naam mabiitu minan mabiidna maxaa la yidhaha waa habeenka baryidda habeenka weyaan waxa waajibka ah baryiddana marka waxay ku xasilaysaa habeenka intiisa badan qofku inuu maka mino uu joogo yacni habeenkii jus ka mid a inuu mino joogaa laga rabaa naam maxaa yeeley waxaa meesha laga qaadanayana waxay tahay isti'daan cabaas nebiga ayuu ka idin dalbaday fa adina lahu waa u idmay hadda idinka nebiga waxaa weeyaan marka waxaad ka garanaysaa qofka aanu nebiga u idmin wujuubkii baa baaqi ku ah marka isaga ayib waxaa kaloo marka halkaan meeshaan marka cabaas siqaayada uu sheegayo waa maxay siqaayada cabaas baa lahaa iyo aalkiisa siqaaya waxaa weeyaan waagii hore daceelka zamzamka biyaha waa laga soo aroori jiray inta laga soo bixiyo wadaanta biyaha laga soo saaraa dadka loo dhaamin jiray markaasay xujaayada biyaha cabi jireen zamzamka marka qof shaqadaas marka dad baaba lahaan jire cabaas shaqadaabuu lahaa marka iyagu marka waxaa weeyaan jaahiliyadii iyo xilligii dambeba xilligii dambe de sharaf unbaa usii kordhay iyo iyo yacni ajri yaa u kordhaya nacam laakiin se alxamdulilah hadeertaan waxaa weeyaan ceelashii matoora iyo diinimo iyo waxaas intaa ayaa saaran biyihii marka waxaa weeyaan meel walba masjidul xaraamka kamid ay tubada ku taallaa zamzamku qofka asaga unbaa ka cabaya nacam ilaahay subxaana wa tacaala fadligiisa marka siqaayo hadda yacni wax hadda sameeya ma lahanoo tubooyinka unbaa dadku biyuhu ay ka cabaan iyagoo weliba qabow marka cabaas marka isagao nebiga xadiidka marka culamadu waxay ka qaateen shaqadan cabaas ciddii hayso weliba reer cabaasna ah siqaayadu darteed in habeenadaas ayago laga fasaxay habeenadaa ayago in laga fasaxay marka dadka ahlu siqaayada waa waajibkaas marka iyaga waa ka dhacaya waa laga fasaxaya m makay iska joogayaan iyaga marka ayb laakiin hadda allahu aclam sideed suuragal ku tahay taas waxaa kaloo iyadana jiro dadka ahlu dadka ka baqaayo in maal ou ka dayacmo oo rucaatul ibil oo kale dadka geela raaco oo kale xoolaha inay ka dayacmaan ay ka baqayaanna waxaa loo sameeyey laba maalmood inay hal mar isku tuurtaan iyaguna an cabdlahican cabdillaahi bni cumara radia allahu canhuma qaala waxa uu yihi jamaca anabiyu sala allahu alayh wali wasalam nabigu waxa uu kulmiyey bayna almaqribi waalcishaai maqribka iyo cishihii bijamcin meesha jamci la yiraa musdelifo weyaan meesha jamci la yiraa salaadaha sida loo tukado xajka waxaa weeyaan maalinta sideedaad ee mina la yimaado iyadoo salaad walba waa la gaab salaadaha afareyda waa la gaabinaya salaad walbana waqtigeeda lagu tukana wax jamca la yiraha ma jira markaas maalmaha mino lagu negidayahayna koo iyo tobanka labaiyo tobanka iyana salaadaha la gaabinaya iyaguna afareyda ah laakiin salaad walba waqtigeeda la tukanaya ko waxaa kaloo iyadana jirto carafaad marka la joogo salaada see loo tukanaa marka carafaad la joogo duhurkii casirkaa la jamcinaya jamcu taqdiim maqribka markay qoraxda dhacdo carafaad baa laga soo tegayaa halkaa salaad lagu tukan maayo maqrib maqribkii dib baa loo dhigayaa musdelifa marka la yimaado waana meesha jamci la yidhaha mashcarilxaraamna waa la yidhaahdaye halkaas ayaa maqribkii saddex ragca laga tukanaya cishiina laba ragco lana seexanaya taabuu kuu sheegaya marka wuxuu yihi jamaca nabiyu sala allahu alayh wali wasalam nabigu waa jamciyey bayna almaqribi waalcishaai maqribki iyo cishihii bijamcin meesha la yihaahdo likulli waaxidatin mid kastaoo minhumaa iyaga kamida iqaamatun iqaamo ayaa usugnaatay lahayd xadiidka ibnu cumar laba salaad kastaa waa loo aqimay buu leeyahay xadiidka jaabirna wuxuu noogu darayaa salaada koowaad in loo adimay idan sunnadu marka waxaa weeyaan hal waa la adimayaa maqribkii baa loo adimayaa waa la aqimayaa salaadii maqrib baa la tukanayaa waa la aqimaya haddana ceshihii baa la tukanaya biadaanin waaxidin wa iqaamatayni weya walam yusabix ma sunnaysanin baynahumaa maqribka cishaha dhexdooda walaa calaa ithri waaxidatin minhumaa laba ragca labada salaadood gadaashoodna midoodna ma aanu sunnaysanin ayb marka wuxuu yihi walam yusabix ma sunnaysanin baynahumaa dhexdooda walaa calaa ithri waaxidatin mid gadaasheedna ma sunnaysanin oo minhumaa iyaga ka mid a witerkii marka inuu ka tegayo ayaa laga qaadanaya acmaashaasaana laysku diyaarinaya marka berita acmaasheeda ayaa laysku diyaarinayaa dadka qaarkood marka habeenkaasi dhagax aruuris un ku jiraan oo marka aanayba seexanayninba ma fiicnana sidaas naa baabu lmuxrimi yakulu min saydi lxalaali baabbaabu lmuxrimi muxrimka xukunkiisa cadayntiisiibuu u baabahay yakulu cunaayo min saydi lxalaali qof xalaal ah ugaarka oo usoo ugaaray dadku waa laba muxrim iyo xalaal qofka xalaalka ee muxrimka aan ahayn ugaarka uu kuusoo ugaaray adoo muxrima ma cuni kartaa laba xadiid baa kusoo aroortay baabkaas laba yacni marxalo ayaana la dejinayaa mid kasto mid kastaa marxalo ayaa la dejinayaa adoo muxrim ah horta qof muxrima wuxuu kuusoo ugaaray maba la cunayo iyada adoo muxrima qof xalaala wax kuusoo ugaaray ugaarka ilaadu xaaraamu ka aha mogta uxilla lakum saydu lbaxri wacaamuhu mataacan lakum walisayaarati waxurima calaykum saydu lbari maa dumtum xurumaa marka labay mid tahay marka ninkaas markuu kuusoo ogaarayo inaad adiga u tilmaantay ood gacanta kaga tilmaantay ugaarti amase inaad tiri warqabo ugaarkaas soo qabo markaasuu soo qabtay oo adiga ku siiyey marka ma cuni kartid ma banaano amase waxaad og tahay meesha inuu kugu ogaayo ninkan markaasuu is yiri war ninkaanio muxrim weeyaan waxna ma ugaarsan karee adiga usoo ugaaroo u keen dartaabuu usoo ugaaray waa ogaatay adigana ma cunaysid iyadana xadiidkii marka sacb ibni jahama sacb ibnu jahama xadiidkiisa soo socda saasaa lagu xambaarayaa laakiin labadaa haddii midna aanay jirin nin xalaala ugaar soo ugaarsaday adiga meesha maba kugu ogaba adigiina umaba tilmaaminba ugaarkiibuu kuu keenay waad cuni kartaa markaas xadiid abi qataadana macnahaasaa la dejinaa waana sida loo jamciya sidaas weeyaan can abi qataadata alansaariyi radia allahu canhu waxaa laga wariyay ana rasuula allahi sala allahu alayh wali wasalam nabigu kharaja waa baxay xaajan isagoo xaaji oo xajinayo fakharajuu macahu way la baxeen asxaabtiina fasarafa aa'ifatan minhum ayb fasarafa waa iilay nabiga sala alla ly slam daa'ifatan koox ayuu leexiyey oo minhum asxaabta ka mid ah fiihim abuu qataada uu ku jiray wa qaala waxa uu yidhi khuduu qaada saaxila albaxri badda xeebteeda qaada xataa naltaqiya ilaa aan kulanno fa akhaduu saaxila albaxri bay qaadeen badda xeebteeda falama insarafuu markay gadoomeen axramuu kulluhum dhammaantood way markay soo gadoomeen dhammaantood markaa way xarmadeen ilaa abaa qataadata mooyaane falam yuxrim ma xarmanin fa baynamaa xilli hum iyagu yasiiruuna ay soconayaan id ra-ow waxay arkeen xumura waxshin dameer farow bay arkeen id ra-ow waxay arkeen xumura waxshin dameer farow fa xamala abuu qataadata abuu qataada waa weeraray cala alxumuri dameerihiibuu weeraray fa caqara minhaa waa boqno gooyey ataanan tu dhadig ah mid dhadiga ayuu fayla faylaha ku dhuftay fa nasalnaa waanu degnay fa akalnaa min laxmihaa hilibkeedaan ka cunnay uma qulnaa waxaanu nidhi an naakulu miyaan cunaynaa laxma saydin ugaar hilibkiis wa naxnu waalxaal naxnu anaga oo muxrimuuna muxrimiin ah xaj xarman ama cumro waxay tahayba faxamalnaa waxaanu ambaarnfa xamalnaa waxaanu qaadnay oo xambaarnay maa baqiya wixii haray oo min laxmihaa hilibkeeda ka mid a taa marka waxaa laga qaadan asxaabta waracooda iyo xalaal meeradnimadooda faadraknaa rasuul allahi baanu haleelnay sala allahu alayh ali wasalam fasalnaahu waanu weydiinay can dalika arrinkaa faqaala waxa uu yidhi minkum axadun ay aminkum ma idinka mid yahay axadun axad amarahu amray an yaxmila calayha inuu weeraro aw amase ashaara ilayha u ishaaro u tilmaamay ma idinku jiraa qaaluu waxay yidhahdeen laa maya qaala markaa nabiga sal ly slam waxau yihi fakuluu cuna maa baqiya min laxmihaa wixii ka haray hilibkeeda iska cuna buu yidhi taas marka waxay kutusaysaa haddii yani minkum axadun amarahu an yaxmila calayha aw ashaara ilayha su-aashaa nebiga uu weydiiyey war qof u tilmaamay ma jira ama yacnii amray inuu weeraro su-aashii markay maya noqotay buu nebigu yihi sal ly slam iska cuna hadduu jiri lahaana ha cunin baa la dhihi lahaa oo marka xukunku wuxuu ku xiran yahay arrinkan uu ku xiran yahay wa fii riwaayatin qaala waxau yidhi hal macakum maciina ma yahay minhu isaga xaggiisa shay-un wax madinkaga ma idinkaga baaqi yihiin hal macakum idinka la jirkiina ee maciina ma yahay shay-un minhu wax isaga ka mid a faqultu waxaan idhi nacam haa fanaawaltuhu waxaan u dhiibay alcaduda cududi baan u dhiibay fa akala minhaa waa cunay marka nabiga sal ly slam cududda ayuu cunay marka wa can sacbi bni jahaamata allaythiyi radia allahu canhu marka sadaqa ma ayna hadiyey ahayd sacbi bni jahaama radia allahu canhu waxaa laga wariyey anahu ahdaa ila nabiy sala allahu alayh ali wasalam nabiga ayuu usoo hadiyey ximaaran dameer waxshiyan oo farow ah dameer farowga in la cuni karana waa laga qaadanaya midkan marka magaalada jooga ma aha sawka wa huwa isaga oo bil abwaai abwaa meesha la yaraa joogo aw amase biwadaan joogo faraddahu caleyhi waa ku celiyey falamaa ra-aa markuu arkay maa fii wajhi wejigeyga waxa ku sugan oo inaan ka xumaaday ah ile qof hadduu hadiye kuu keeno oad ka diiddo xoogaa ka yar xumaanayaaye qaala waxa uu yidhi inaa anagu lam naruddahu calayka kuuma aanan soo celinin korkaaga ilaa anaa xurumun inaan muxrimiin nahay mooyaane inaa anagu lam naruddahu kuuma aanan soo celinin calayka adiga korkaaga ilaa anaa ay inaanu anagu nahay xurumun ay muxrimuuna kuwa xarman inaan nahay mooyaane si kale kuuma aanan soo celinin marka hadiyadaada ma diideyno ayuu leeyahay hadiyadaada diidi mayne annagaa muxrimiina marka nabiga sal xadiidkan iyo kii hore daahirka inay iska hor imaanayaan ad moodaa laakiin waxaa lagu jamcinayaa nebiga caleyhi salaatu wasalaam wuxuu tuhmay oo maleeyey danigiisana u badatay qaraa-inna uu ku fahmay ninkaani inuu waxaas ugaarku inuu usoo ugaaray maadaama uu meesha ku ogaa wa fii lafdin limuslimin riwaaya muslim usugna muslim ku sugan dhexdeeda waxay leedahay rijla ximaarin dameer farow yacni dameer lugtiis wafii lafdin shiqa ximaarin dameer jeexiis wafii lafdin cajuza ximaarin dameer xubnihiisa dambe qaala lmusanifu wajhu hada lxadiidi xadiidkan wejkigiisa waxa uu yahay anahu dana wuxuu maleeyey anahu siida liajlihi dartii in loo ugaaray nabiga sala allahu alayh ali wasalam walmuxrimu muxrimkana laa yaakulu ma cunayo maa siida wixii la ugaaray liajlihi isaga dartii loo ugaaray intaa marka waxa uu ku dhameeyey acmaashii marka xajka ku saabsanayd ee axkaamtii xajka ku saabsanayd kitaabu lbuyuuci buyuucdii buu kitaab yahay halkaas cibaado ayuu kaga soo baxay musanifka raximahullah kadib halkan wuxuu ka gelayaa albuyuuc buyuucda ayuu ka gelayaa mucaamalaadkiibuu halkan ka gelayaa buyuucdii baana uu hormariyey fuqahada qaarkood waxay hormariyaan nikaaxa ayay hormariyaan nikaaxa ayay soo hormariyaan can cabdillaahi bni cumara radia allahu canhuma can rasuuli illahi sala allahu alayh wali wasalam anahu qaal ida tabaayaca rajulaani fakulu waaxidin minhuma bilkhiyaari ma lam yatafaraqa wakana jamiica aw yukhayir axaduhuma alaakhara fatabaayaca cala dalika faqad wajaba albaycu wacan cabdillaahi bni cumara radia allahu canhuma waxaa laga wariyey can rasuuli illahi sala allahu alayh ali wasalam anahu qaal idaa tabaayaca rajulaani labada nin hadday wax kala gataan fakullu waaxidin mid kastoo minhumaa iyaga ka mida bilkhiyaari baa u sugnaaday khiyaar maa lam yatafaraqaa intaanay kala tegin wa kaanaa ayna ahaadaan jamiican kuwa wada joogo wada dhan wada jiro aw amase yukhayir ay maa lam yukhayir haddaanu doorin dooransiinin axaduhumaa midkood alaakhara ka kale haddaanu door siinin oo aanu dooransiinin fatabaayacaa oo yacni khiyaar aanu midkood midka kala siinin marka khiyaarkaabaa lagu soconaya markaas ama aanu dhihin yacni aw yukhayir axaduhumaa alaakhara waxaa weeyaan ama badeecadan sidaanay kugu laasimaysaa haddaad iga gadata iguma soo celin kartid oo bimujarad yacni aada lacagta ii dhiibto adna aan mabeecda kuu dhiibo laasimayaa beeca haddii u marka sidaa yidhaahday saa ku heshiiyaan baa dhammaaday khiyaarulmajlis waxa la yidhaha ma jiro fatabaayacaa ay wax ku kala gataan calaa dalika sidaasi faqad wajaba albaycu beyci waa waajibay oo waa dhacay wma fii macnaahu iyo wixii macnihiisoo min xadiidi xakiimi bni xisaamin ah wahuwa qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh alih wasalam albayicaani labada wax kala gadanaysaa bilkhiyaari baa usugnaaday maa lam yatafaraqaa intaanay kala tegin aw amase qaala uu yidhi xataa yatafaraqaa ilaa ay kala tagaan buu yidhi fain sadaqaa hadday run sheegaan oo beeci ka run sheegaan wabayanaa ay caddeeyaan awsaafta waxa ay kala gadanayaan tilmaamahooda buurika lahumaa waa loo barakeeyaa fii baycihimaa beycooda wain katamaa hadday qariyaan wakadabaa ay been sheegaan muxiqad waa la tiraa barakatu beycihimaa beycooda barakadiisa xadiidkan marka waxaa laga kitaabu lbuyuuc buu yidhi awalan beeca yacni allah xalaaleeyo asalkiisu waxaa weeyaan waa axala allaahu lbeyca waxarama ariba ilaahay beeca waa xalaaleeyey beeca yacni xikmada ku jirtaana maslaxa dadka ugu jirto dadku waa isdhex degan yihiin qof waxa uu haysto ka kale ma haysto ninkan waxa uu haystana ninkaa kale ma haysto maadaama masaalixdooda ay isu aanay kala maarmaynin haddana in dadku ay wixii ku kala qaataan isa siin iyo isu sadaqay iyo hibo inay ku kala qaataanna ay culus tahay maxaa yeele qofkaani alaabuu haystaa kanna lacag buu haystaa midba midba midka kale waxa gacantiisa ku jira u baahan yahay ha isa siiyaanna lama dhihi karo mar walbo soo ma garanin markaasaa ilaahay subxaana watacaala beeciba ummadii u xalaaleeyo inay ku kala bedeshaan kanna qiimihii qaato kanna yani shaygii alaabtii markaa uu dhiibo asalkiisuna marka waxaa weyan yaa ayuha aladiina aamanuu laa taakuluu amwaalakum baynakum bilbaili ilaa an takuna tijaaratan can taraadin minkum wuxuu yidhi marka cabdullahi bni cumar rasuulkuu ka warinaa idaa tabaayaca rajulaani labada nin hadday wax kala gadanayaan fakullu waaxidin mid kastoo minhumaa iyaga kamida bilkhiyaari baa u sugnaaday khiyaarka beeca marka la joogaa saddex nooc weeyaan khiyaaru lmajlis iyo khiyaaru shardi iyo khiyaarulbayc iyo khiyaaru lcayb khiyaarulmajlisku waa halkanba waa looga hadlay khiyaarulmajlis waxaa weeyaan meeshii wax lagu kala gatay inta la taagan yahay la joogo nin kastaa ikhtiyaar buu leeyahay oo markay kala gataan war lacagteydii isii alaabtaadii hoo war alaabteydii isii lacagtaadii hoo waa isdhihi karaan khiyaarulmajlis baana kaa la yidhaahdaa maalikiyada iyo xanafiyadu waa diidaan ayagu wax khiyaarulmajlis la yidhaha male bay dhahaan ma jiro ee xadiidkan seed yeelaysaan waxa mar allaala marka la kala gato khalaas bis waa khiyaar ma jiray leeyihin xadiidkan see yeelaysaan maa lam yatafaraqaa baa waxaa loo jeedaa intaanay hadalka ku kala tegin oo waxaan iga gado waa kaa gaday keen lacagta maa lam yatafaraqaa saasaa laga wadaa bay leeyihiin laakiin de waxaa radinaysa wakaanaa jamiican maa lam yatafaraqaa wakaanaa jamiican ay wada joogaana laleeyahay soo ma garanin taasaa marka diideyso tafaruquna marka waxaa weeyaan waa tafaruqu labdaan tafaruqu labdaan weeyaan curfigaana loo celinaya dabcan labada qof waa kala tageen wati hadii yani sida curfi ahaan loo dhihi karo ayay ku xiran tahay xadiid baaba wuxuu tilmaamayaa dhahayo walaa yaxilu lahu an yufaariqahu khashyata an yastaqiilahu mar haddii khiyaarulmajlis dadkii la kala siiyey mararka qaar baa dhici karta ninku inuu ku ilduufo oo badeecadii oo alaabtii yacni qiimo xoogaa jaban si inuu u ilduufsan yahay alaabtii baad ka gadanaysaa khiyaarulmajliska si uu u dhammaado yaa dadku waxay sameynayaan marka isla markiibaad hore ka baxaysaa adoo ula jeedadaadu tahay yownan beeca fasakhin ninkan ujeed kale ma lihid taa waa la iska reebay iyadana waa laysu diiday maxaa yeele nusxigay ka hor imaanaysaa ibnu cumar baa laga wariyaa inuu samey jiray laakiin ibnu cumar waxaa weeyaan nahyigan ma soo gaarin laakiin nahyigaani ma soo gaarin soo ma garanin marka xadiidku haddii laga wado tafaruqu lkalaam atafaruqu bilkalaam hadday tahay lama dheheen yacni khashyata an yasta yaanu ka tegin lama dheheen tegis lama ictibaariyeen maogtahay waayahay khiyaarulmajlis marka waa kaas khiyaaru shardina waa midka xadiidka inta dambe lagu sheegayo aw yukhayir axaduhuma alaakhar waa inay marka yidhaahdaan war waxaanan kala gadanaynaa shardi khiyaar inaanu jiraynin ama waxay yidhaahdeen waxaanan kala gadanaynaa saddex maalmood baad haysataa waa kusoo celin kartaa khiyaaru shardi weeyaanka khiyaarul caybna waa jiraayo khiyaarul caybka isaga waxaa weeyaan shaygii aada gadatay baad ceeb lagugu qariyey baad kusoo aragtay waa soo celinaysaa markaad ku aragtaba mar allaale markaad ku aragto cala alfawr deg deg baad usoo celinaysaa hoobaad leedahay wixii khiyaar baadna u leedahay arrintaas iyadaana saddexdaa weeyaan khiyaarku marka beeca marka wuxuu yidhi idaa tabaayaca arajulaani fa kullu waaxidin mid kastoo minhumaa iyaga kamida bilkhiyaari baa usugnaaday maalikiyada iyo waxyaaba waxay ku andacoodeen xadiidkan uga tageen ictiraadaad aan xoog badnayn dhammaantoodna waxaa radinayo ibnu daqiiq ilciid kitaabkiisa ixkaamulaxkaamka maalikiyada iyagu marka ictiraadaad bay la imaadeen ictiraadaad aan xoog badnaynoo sida ibnu daqiiq ilciidba uu tilmaamayo ayb wuxuu yidhi marka idaa tabaayaca arajulaani fakulu waaxidin mid kastoo minhumaa iyaga kamida bilkhiyaari baa usugnaaday maa lam yatafaraqaa intaanay kala tegin oo kaanaa jamiicanna ay ahaadaan ay yihiin aw amase yukhayir saa in loo dabdiyaa fiican yukhayir maa lam yukhayir intaanu khiyaar gelinin axaduhumaa midkood alaakhara ka kale ayb haddii marka midkood midka kale uu khiyaar geliyo fatabaayaca ay wax ku kala gataan calaa dalika sidaas faqad wajaba albaycu beyci waa waajibay wabatula alkhiyaaru khiyaarkiina waa buriyaa markaas oo waxay tahay khiyaarulmajlis baa jiri jiray markaas ilaa waxay ku kala gateen war waxaan hadda haddaad iga qaadatood lacagta isiiso saasoo beeceena ku dhan yahay khiyaarulmajliska baaba-aya markaas wma fi macnaahu min xadiidi xakiim bni xisaamin wahuwa qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam albayicaani labada wax kala gadanaysa bilkhiyaari baa usugnaaday door iyo khiyaar bay leeyihin maa lam yatafaraqaa intaanay kala tegin aw amase qaala waxa uu yidhi xataa yatafaraqaa ilaa ay kala tagaan labadu waa iska haayo waay fain sadaqaa hadday run sheegaan oo ay waxa yani ka run sheegaan tilmaamaha ay ka run sheegaan wabayanaa ay caddeeyaan buurika lahumaa fii beycihimaa beecooda waa loo barakeeyaa marka wabayanaa waxaa weeyaan de shaygu mabiicda la gadaya waxaa dhici karta ceeb qarsoon inuu leeyahay oo dadka aadan u sheegayn inaad ka qarinayso barako ma ma ka helaysid beeca noocaas oo kale ah wain katamaa hadday qariyaan wakadabaa ay been sheegaan muxiqad waa la tiraa barakatu beycihimaa beecooda barakadiisa waa la tiraayo waa la baabi'iyaa ayb xadiidkan marka in buyuucda laga run sheego la caddeeyo haddii kale qish bay noqonaysaa haddaan la caddaynin dadka marka waxaa weeyaan dunuubta dawaaweynayna ka mid tahay mucaamalada wanaagsan iyo buyuucda in laga run sheego si fiican yacni wax loo gatana waxay ka mid tahay musaamaxada iyo waxyaabaha jannada lagu galo marka diinku waxyaabaha jannada lagu gala aaday u fara badan yihiin waxyaabaha naarta lagu galaana waa dhow yihiin iyaga waa dhow yihiin iyaguna marka qofka inuu ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu qof allaale meesha uu joogo hadduu ka run sheego oo u alla uga cabsado waxa uu mas-uulka ka yahay ama shaqada uu qabanayo waxaa weeyaan aakhirana way u fiican tahay adduunkana ummaddu way u wanaagsan tahay taa laakiin ummad dhammaanteed ama badankeedba khiyaano iyo qishi ku socoto de waxaa weeyaan tadmiirkooda iyo baabi-intooda unbay ka shaqaynayaan walciyaadu billah baabu maa nuhiya canhu min albuyuuc ay haadaa kani baabu maa kii cadayntiisiiba u baab yahay nuhiya la reebay canhu xaggiisa min albuyuuci oo buyuucda ka mid ah buyuucda la reebay buu ka hadlayaa buyuucda la reebay marka aan axaadiidta la fiiriyo istiqra lagu sameeyo istiqra waxaa weeyaan tatabuc iyo raacraacitaan usuusha buyuucda la reebay waxay u laabanaysaa afar asal afar asal bay u laabanaysaa asalka koowaad waxay tahay shayga in beeciisa loo reebay linajaasatihi najaasadiisa darteed in loo reebay laxmul khinsiirka oo kale hilib doofaar ma banaana in la iibiyo eygo kale ma banaana la kala gato shaaficiyada iyo aima jumhuurta waxay leeyiin linajaasatihibu xaaraam u yahay eyga in loo iibiyo khamrigoo kale ma banaana shaaficiyadu linajaasatihi bay dhahayaan ayb adu marka waxaa weeyaan maa nuhiya linajaasatihi wax loo reebay asalka labaad waxaa weeyaan shay isaga cayntiisaba cayn ahaantiisa xaaraam u ah oo intifaaciisaaba intifaac xaaraama ah ma banaana marka kaa isagana in wax lagu kala gato waxaa ka mid a maalan khamrigaa ka mid a haddii annajaas ma aha haddii la yidhaahdo de khamriga waxaa weeyaan intifaac male oo yani khamri iyadoo khamri ah intifaac ma laha ma garana xaaraam cayn ahaan xaaraam u ah weeyaan iyo wixii kale marka aalaadka muusikada iyo oo kale iyo kutubta bidcada in la gado iyo lakala gata iyo waxaas oo dhan ma banaano maxaa yeelay intifaac ma laha diintayna dhibaysaa weliba kan saddexaad waxaa weeyaan asalka kale maa nuhiya canhu liribaa wax la reebay ribo ku sugan darteed ama cabsi laga qaba ribo darteed wax loo reebay waxaa soo gelaya bayculmusaabana iyo waxyaaba tiro badan buyuuc badan baa soo gelaysa waan arki doonaa insha allahu tacaala midka afaraad waxaa weeyaan wax loo reebay wax intifaacaba inaanu ku jirin hadda xaaraanna ma aha najaasna ma ahan laakiin wax intifaaca oo ku jiraan jirin sida xashaaraadka oo kale quraanshada iyo cayayaanka in laga ganacsadaa ma banaana sababta intifaac male iyagu usuushooda inahaas saddexdaas afartaa asal bay u laabataa badanaa buyuuda la reebay yani waxaan sheegnay cafan wax najaasa ahaantiisa loo reebay ama cayntiisa xaaraam ku jirto waa hal kow yacni cayntiisa najaasa ama waa xaaraanba najaas ma lak waa la xarimay intifaac ma leh tan labaad waxaa weeyaan wixii loo reebay liajli algharar taasaan ka tegay liajli algharar kada iyo khiyaanaa ku jirto buyuucda iyo kadada iyo khiyaanada ku jirtaa waxay tahay malaayiga badda ku dhex jiraan kaa iibiyey oo kale ma banaana sababtoo gharar baa ku jiro wayna badan tahay buyuuc badan oo noocaas baa noo imaan doona tan saddexaad waxaa weeyaan wixii ribo ama ribo ka cabsashadeed loo reebay kan afaraadna waa wixii aan waxa nafciyaba ku jirinba can abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalam nabiga nahaa waxau reebay can ilmunaabadati buu reebay sutuurka beeciisa buu reebay wa hiya munaabadaduna darxu thawbi darxu rajuli qofku inuu tuuro thawbahu maradiisa bilbayci oo u tuuro ila rajuli nin xaggii oo u tuuro qabla an yuqalibahu intuunan gedgedinin ka hor ow amase yandura ilayhi aanu eegin intuunan eegin oo usa fiirinin yani mare ayuu intuu saa u laalaabo ayuu tuurayaa marka bimujarad tuuridda uu tuuray waa kaa gadan tahay wax jira ma aha sababtoo ah harar baa ku jira harar kada ayaa ku sugan wanahaa nabigu wuxuu reebay can ilmulaamasati isu taabashada ayuu reebay walmulaamasatuna lamsu thawbi marada taabashadeeda weeyaan walaa yundaru ilayhi aan la eegeynin maradii la eegi maayo bimujarad maradeedan aada saa u taabata waa kaa gadan tahay qarar ba isaguna ku jiro wacan abi hurayrata radia allahu canhu mulaamasada marka waxaa weeyaan in lamsiga bimujarad taabashadii baa beec laga dhigayba naam waxaa kaloo lagu macneeyaa ayb oo yani waxaa lagu macneeyaa haddaad maradan taabato beeci waa guntabe waxbay kala gadan markaasuu ley hadaad marada saa u taabato beeci waa guntabe tataa isaguna waxaa weeyaan marka khiyaarkan halkaas buu ku go-ay taa waa faasid oo maxaa yeele shardi aan jirin oo faasida baa ku dhex jiro wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalama qaal nabigu waxau yihi laa talaqaw rukbaana laa talaqaw hala kulminina alrukbaana safarka dadka safareyda oo badeecada keeno hala kulmininoo magaalada banaankeeda ha ku qaabilinina waay walaa yabici aanu gadin bacdukum qaarkiin calaa beyci bacdin qaarka kale beecooda korkooda walaa tanaajashuu ha isfallisinina oo qiimaha ha isku eriyinina idinkoo aan dan ka lahayn inaad waxaa gadataan walaa yabic yaanu gadin xaadirun mid joogo ree magaala libaadin mid badoogo ree baadiya yaan wax u gadin walaa tusaruu ha gaaxinina alghanama ariga waman ibtaacahaa qofkii gato ari la gaaxiyey ama neef xoolaadu la gaaxiyey fa huwa bikhayri nadarayni laba aragti ka u wanaagsan baa u sugnaaday uu leeyahay bacda an yaxlubahaa markau lisa ka gadaale wain radiyahaa hadduu doonana amsakahaa waa haysanaya wain sakhidahaa haddii uu nacana raddahaa waa celinayaa wa saacan ay maca saacin suus la jirkiis oo min tamarin timir ah wa fii lafdin huwa isagu bilkhiyaari baa usugnaaday halaatan saddex maalmood xadiidkan marka dhowr waxyaabood baa laga qaadanayaa buyuuc badan oo la reebay waxaa ka mid a laa talaqaw rukbaana safarka hala kulminina safarka waxaa weeyaan dadka badeecada keena magaalada usoo jiido in suuqa korkiisa lagula kulmo iyagoon weli suuqa soo gaarin oon la soconin suuqa waxa ay ka maraysa badeecadan sidaa wax looga gato taasaa la diidayaa dadka gaadleyda la yidhaahdaana macnahaas isticmaalo intay reer baadiyaha ama dadka tuulooyinka wax ka keena magaalada korkeeda intay ku qaabilaan xoogaa inta siiyaan bay ayagu soo wadanayaan alaabtii ama xoolihii markaasay suuqa keensanayaan ma banaana yaanu banaanaanine laakiinse dho saddex mas-alaa meeshaan laga baaraa saddex baxdi baa ku jirta laa talaqaw rukbaan baxdiga koowaad waxay tahay awalan horta xukunka qofka sidaa yeelo qofkii isagoo og nahyigan xukunkaas sameeyo sidaa yeelo xukunkiisu waa inuu xaaraam ku dhacay tan labaad waxaa weeyaan beecu beeca muxuu noqonayaa beecu mafaasid ba mase waa beec yani saxiixa weeyaan ayb beecu mafaasid ba mase waa saxiix wuxuu leeyahay beecu marka waxaa weeyaan imaamu shaafici wuxuu leeyahy beecu waa saxiix beecu waa saxiix sababto waxay tahay nahyigaani waa nahyi ka baxsan arkaanta beeca iyo shuruudda beeca oo wax ka baxsan wa walidalika qaacidadii ahayd annahyu yaqtadi alfasaad annahyu yaqtadi lfasaad goormuu imaanayaa nahyigu fasaad uu dhaliyaa ama uu keenaa wuxuu imaanayaa waa haddii nahyigu yacni cibaadada ama mucaamalada ou la xiriiro shuruudeeda ama arkaanteeda ou la xiriiro laakiin hadduu ka baxsan yahay jiha munfaka uu yahay yacni mucaamalada ama cibaadadii way ansaxaysaa nahyigana waa dembigana qofkan wuu ku dhacaya maca alimi yani imaamu shaafici wuxuu leeyahay saxa albaycu maca alimi qowlka imaamu shaaficina waxaa xujo u noqon karo qowlka alimaamu shaafici raximah llahu tacaala waxaa xujo u noqonayo xadiid soo aroorayo yani muslim ku sugan yaa caddaynayo oo nabigu sala allahu alayh ali wasalam uu leeyay qofkii sidaa lagu qaabilo ee lala kulmo qofkii lala kulmo ee sidaa yani lagu qaabilo laa talaqaw ljalab faman talaqaahu qofkii la kulmo fashturiya minhu ee sidaa wax looga gato faidaa ataafaida ataa suuqa haddii uu suuqa yimaa faidaa ataa sayiduhu suuqa sayidkiisu hadduu suuqa yimaado ninkii xoolaha iska lahaa fahuwa badeecadaa lahaa fahuwa bilkhiyaari buu leeyahay yacnii ninkii inta kor lagu soo qaabilo magaalada sida wax looga gato suuqii yimaado qiimihii arko qiimihii wax looga gato inuu qiimo hooseeyo ahaa war alaabteeda isii hoo lacagtaada u dhihi karaa haddii mar khiyaar nabiga sala allahu alayh ali wasalam uu ninkan khiyaar la siiyey markuu suuqa yimaado haddii khiyaar la siiyey halkaa maxaa laga qaadanayaa beecu inuu ansaxay soo maha ille beecu haddaanu ansixi lahayn khiyaarba lama siiyan saas aha imaamu shaafici marka taasaa qowlkiisa ra'yigiisa xoojinayso a'imada kale waxay ku tageen jumhuurku yani a'imo badan culimmada kale ay ku tageen iyagu nahyigan wuxuu keenayaa mucaamaladan inay mucaamala faasida inay tahay qaacidadaasayna cuskanayaan oo anahyi annahyu yaqtadi alfasaad ayay cuskanayaan maxaa yeele qarar baa ku jiray leeyihin mana ansaxaya marka beeci mucaamalada waa qarar iyo khiyaano fil mucaamalati ku dhex jirtay iyaguna dhahayaan marka maaqadkooda marka waa meelahaas meesha saddexaad waxaa weeyaan khiyaar baa u bannaan nacam hadduu sicirka ogaado ee uu damco inuu beecaas hore fasaqo wuu fasakhi karaa saddexdaas mas'alaa marka ku jirto laa talaqaw ruqbaan walaa yabic yaanu gadin bacdukum qaarkiin calaa bayci bacdin qaarka kale beycooda suuradeedu waxay tahay albaycu calaa bayci akhiihi waxaa weeyaan qofku inuu yani nin mushtar nin mushtari oo alaab suuqa ka gadanayaad la kulantay markaasad waxaad tiri war ninkan iska daa waxa aad ka gadanaysa anaa alaabtan kaa gadaya qiimo ka hooseeye soo fasakh beeca walaa yabic bacdukum calaa bayci bacdin weyaan qof kale beeciisii baad wax ku kor iibsanaysaa adigu ma banaana taa marka maxaa yeele cuqday muslimiinta ka dhex dhalinay hadday cuqdo ka dhex dhalatana waxaa weeyaan dee dadkii muslimiinta waa isku xumaanayaan hadday isku xumaadaanna dhibaatooyin badan baa laga yaabaa inay isku sameeyaan cadowgoodanu inuu ka faa'iidaystaa dhici karta isnacaybka ay isnacayaan waana midda hadda muslimiinta haysato ayb marka walaa yabic bacdukum calaa bayci bacdin marka tii hore laa talaqaw rukbaan aan ku laabtee waxay faa-iido u tahay dadka badeecada wato ayaa loo danaynayaa markaan oo laga ilaalinaya yani khiyaanada walaa yabic bacdukum calaa bayci bacdin qaarkiin qaarka kale yaanay wax ku gadin riwaayo waxaa jirta walaa yabic calaa bayci akhiihi yani yaanu ku iibinin yacni walaalkii beeciisa yaanu wax ku kor gadanin akhiihidaas marka ku jirta xadiidka wasfigaasi mafhuum ma leeyahay oo ma la dhihi karaa gaal haddii uu nin haddii uu nin kaloo gaala wax ka iibsanayo ma la dhihi karaa ma ma la dhihi karaa adiga waxaa kuu bannaan ma la dhihi karaa yacni adiga waxaa kuu bannaan markaas in aad yacni qofkan gaalka ah qofkaan aad tiraadid yani war ninkaan beeca wax ka gadanaysa ka iska fasakhe aniga ii imow anaa waxaan lacag qiimo yar kugu siinaya markaas nacam sidaa ma la dhihi karaa wuxuu leeyahay imaamu marka aimada qaarkood jumhuurtu waxay leeyihiin waa wasfigan calaa bayci akhiihi waa wasfi waa wasfi macno leh nacam ayb waa wasfi markaa macno leh weeyaan soo ma garanin marka haddii wasfiga mafhuum loo yeelo waxaa ka dhalanayso gaalka inaanu soo gelaynin nahyigan yacni gaalka waa lagu samayn karaa muslimka maa lagu samayn karin gaalka dimiga ah jumhuurtuna marka waxay leeyihiin yani waxaan ujeedaa cafwan jumhuuru ahlilcilmi waxay qabaan wasfigan akhiihida in aanu macna mafhuum aan laga dhalinaynin oo gaalna aan lagu samayn karin muslimna aan lagu samayn karin jumhuurtu saasay qabaan owsaaci iyo culamada shaaficiyada rag kamida aimo kamida abu cubeyd ibnu xarbuuya waxay ayagu qabaan oy leeyihiin muslim yani wasfigan walaa yabic bacdukum calaa beyci akhiihi wasfigaas mafhuum baa laga dhalinayaa oo waa maxay gaalka dimiga waa lagu samayn karaa mana lagu dambaabayo saasay dhahayaan soo ma garan marka sidaabay marka qoladaa weliba iyagu waxay deliishadeen xadiis muslimo laa yasumi lmuslimu calaa sawmi lmuslim qof yacni muslima yaanu muslim kale wax ku gorgorinin almuslim wasfigaas marka waa wasfi ismu faacil waa ismu faacilkana wasfi wasfigaa marka ismu faacilka ku yimid ee sidaa ah mafhuum baa marka laga dhalin karaa mafhuum ayaa laga dhalin karaa walaa tanaajashuu ha is eriininoo qiimaha isku eriinina najshigu asalkiisa waxaa laga keenay ugaarka marka la didiyo qiimaha isku didinino najshigu marka suurada uu xaaraamta ku yahay waxa ay tahay marka suuqa nin alaab uu gadanayo oo nin markaa uu yidhaahdo intaasan kaa siinaya mid kale uu yidhahdo intaas ka badan boqolaan kaa siinaya dollar markaasuu yidhi boqol iyo toban anaa ku siiye anaa ku siiyey taasi marka waxaa weeye ninkan dhahayo anaa boqol iyo toban ku siinayo haddii badeecadan uu danka leeyahay ee uu iibsanayo dhibaato ma laha iyada maxaa yeeley bayculmusaayada ayaa la yidhaahdaa waana bannaan tahay bukhaarina baaba u samaystay laakiin haddaanu dan ka lahayn ka waran marka haddii haddii uusan inuu waxgato dan ka lahayn oo keliya dadka un uu ku kordhinayo qiimaha waa xaaraam waana midda xadiidka uu sheegaya kaas waa walaa yabic yaanu gadin xaadirun mid magaalo joogo libaadin ree baadiyayowna waxba u gadin dadka tuulooyinka ee baadiya yaanu waxba u gadin tanna marka maxay ku imaanaysaa yacni lafdiga xadiidka haddii la raaca nin ree magaal ree baadiyayaan wax u gadin waay xikmada ku jirtaana waxay tahay nahyigan wax sidaa loo nahiyey hadda waxaa loo danaynayaa dadka yacni magaalada degana loo danaynaya oo xadiid baa wuxuu ahaa xadiidka dadka iska daaya ilaahay baa isku irsaaqaya ninkan reer baadiyaha ah wuxuu wataa subag iyo caano iyo kaloo la imaanaya asaguna wax yaroo wuxuu rabaa sokariya caleeni oo kale inuu ku gato dadkiina waa u baahan yihiin waxan oo wado haddii marka la yidhaaho ninuu iska tag anaa wax kusii deyminaye sokortan iyo caleentan qaadee subagan aniga halkan ii dhig anaa dadka ka iibinayo waxay noqonaysaa marka in dadkii magaalada deganaay subagii iyo badeecadaasoo kale ay ku qaaliyoodo nacam marka waxaa weye in halkan reeree baadiyihiina waa danaysanaya awal dadkanna ha danaystaan baa laleeyahay ee ummaddan adi waxba hawgadin suurada marka walaa yabic xaadirun libaadin waxay ku imaan kartaa oo kale inuu dalaal u noqdo nin ree magaala nin ree baadiyi dalaal anaa ku ekeen iska dhig meeshaan adu anaa ku gadayo iska bax ayuu dhahayaa shaaficiyada quyuudaad bay usii kusii xiraan oo quyuudaadka waxaa ka mid a shaygaas inuu yahay shay baahidiisu badan tahay inaanu ahayn shay baahidiisu badan tahay ma banaana insaan la yeelo hadday baahidiisu iska yar tahay ama naadir ay tahayna waa ag dhigan karaa nin ree magaalo eegad waa dhihi karaa laakiin yacni ibnu daqiilciid wuxuu leeyahay lafdiga in la raaco macaan macnahana la fiiriyo way tahay macaanida marka wixii fog waa waa la iska daynaya wixii aan fogeynna marka waa waa lasoo dhexgelinaya xukunkan marka walaa yabic xaadirun libaadin dadka magaalada degan baa hadda marka waxaa weeyaan ayaa laga ilaalinaya khiyaanada iyo yacni dhibka iyo culayska laa talaqaw rukbaanana dadka wax keensanaya reebaadiyaha culayska laga ilaalinayo bal fiiri sharciga cadaaladiisa walaa tusaruu ha gaaxinina alghanama ariga ariga yaan la gaaxinin waxaa weyaan marka tasriyadu waxaa weeyaan in neefkii ariga ahaa ama geela ama lo-da waxay ahaataba in yacni caanaha aan laga lisin neefna neef yacni ubadkiina aan loo deynin ee markaa caanihii marka candhadii ay ka buuxsamaan oo markaa yacni loo maleeyo neefkaasu inuu yahay neef caana badan sidaas marka suuqa lagu keeno qararaa ku jira iyo khiyaano ma banaana marka laa qofkii sidaa yeela isagoo og waa dambaabaya dabcan walaa tusaru lghanama arigii arigaa halkan lagu sheegay laakiin ibilna waa soo aroortay laakiin waana caan waa caan waman ibtaacahaa marka qofkii sidaa ku iibsado ee arka marka neefkaanu inaanu saas u caana badnayn laba unbuu leeya waa haysan karaa waa haysan karaa marka waxaa laga qaadanayaa beeci inuu ansaxay hadduu doonana khiyaar buu leeyahy waa soo celin karaa nacam laakiin markuu soo celinayo ilaa caanihiiba uu neefkii ka lisaya ma ogtahay ka maalay suus timira iyo neefkiibuu isku soo celinaya isna lacagtii baa loo celinaya waman ibtaacahaa qofkii iibsada fa huwa isagu bikhayri nadarayni laba aragti dhexdood ayuu ahaaday bacda an yaxlubahaa markau maala ka gadaalay wain radiyahaa hadduu raalli noqdo amsakahaa waa haysanayaa wain sakhidahaa hadduu nacana raddahaa waa soo celinayaa wa saacan min tamrin suus timir ah saacan min dacaaminna waa la wariyey laakiin timirta ayaa badan oo bukhaari waxau yihi watamru akthar marka suus timira baa lala celinayaa xadiidkan marka xana xanafiyadu waa diidaan waxayna ku caaridaan waxyaabo fara badan waxyaabaha ay ku caaridaan waxaa ka mid a waxay yidhahdeen inahu qiyaasun inahu waxaa weeyaan fii muqaabili alusuul usuushi qiyaaska ayuu ka hor imaanayaa bay dheheen usuululqiyaas ayuu ka hor imaanayaa usuululqiyaas waa maxay usuululqiyaas waxaa weeyaan bay dhaheen shayga miliga ah shayga yacni mi shayga yacni leh wax isaga u qalmo wax u dhigma leh hadda wixii u dhigmay in lagu gudo waa soo ma garanin qofkii hadda galaas yacni jebiyo qofka baabi'iyo galaaskii oo kale a laga rabaa shayl hadduu mithli uu leeyahay haddaanu mithli lahaynna wax u qiimo dhig dhigmo in lagu keeno waa halkan waxay leeyihiin caanaa ninkan ou maalay suus timira ayaa celi la yidhi maba isu qii isumana dhigmaan isku qiimana ma ahan bay dheheen awalan mid waa lagu radinayaa horta baabul qiyaas nas iyadoo yaal in la aada ma aha qiyaaskii laftirkiisa aan la soo aadno in qaacidada ay sheegayaan laga baxaa waa badan tahay ay dhacdaa oo waxaa ka mid a qofkan nool haddii la dilo diyadiisa waa maxayne boqol halaadoo geela soomaa geel iyo ma isu dhigmaan iyo qof bani aadam isuma dhigmaan isuma dhigmaan isku milina ma aha milina ma aha xagga qiimaha laftirkeeda xataa waxaa weeyaan marka shay miliya ayaa wax kale lagu guday soo ma garani taasi marka iyada waxaa weeyaan waa loogu jawaabay taas dhacan ayb oo fa ina alxura qofka xorka ah yudmanu bilibila lagu damaanaa walaysat bimilin lahu walaa biqiima qiimana uma aha milina uma aha sharcigaas ay yidhi waa la raacay tanna waa in lagu raaca taas oo kale soo ma garani tan labaad waxaa kale ay ku caaridaan oo yidhaahdaan baabkii ribada halkan waa imaanaya maxaa yeelay suuskan timirta iyo caanaha isuma dhigmaan waa kala badnaan karaan caanaha laga lisay inay suus ka badan yihiin baa dhici karta soo ribo laguma dhacaayo taa iyadana waxaa loogu jawaabay ribadu waa yani waxay kusoo aroortaa ay ku timaadaa waxaa laga fiiriyay arriba inamaa yuctabaru fi lcuquud cuquudda yani mucaamalaadka la guntayo cuquudda wax lagu kala gataa ribada ay gelaysaa laakiin waxyaabaha fusuuqda ma gasho fasqiga shuqulkuma laha iyadu nacam waxaa kaley ku caaridaan waxyaabo kaleo aada usii liito ay kamid tahay xadiidka mas'ale fiqi ah buu ku saabsan yahay dhaheen raawida warinayaana waa abu hurayra abu hurayrana faqiih ma ahan bay dhaheen taas iyada waaba edab darro weeyaan nacam maxaa yeelay in yacni saxaabi sidaa loo aflagaadeeyey maba aha saxaabigan xadiid buu nabiga ka keenay sala allahu alayh ali wasalama waana dacni bay saxaabada ku tahay tan oo kale saxaabiga ku tahay tan oo kale walidalika abubakr ibn lcarabi ayaa wuxuu sheegaa qiso rixladiisa oo mashriq ku yimid ayaa waxaan arkay buu yidhi inagoo masjid fadhino ayaa xadiidkan laga hadlay nin unbaa soo booda xanafiya markaasu wuxuu yidhi abu hurayra laysa bifaqiih mas ayaa wuxuu kasoo dhacay buu yidhi saqafkii masaajidka siduu u socday asaga unbuu qabtay buu yii madax ka qabtay markaasuu abubakr ibn lcarabi wuxuu yidhi nacuudu billahi min madhabin nusratuhu dacnu saxaaba ilaahan ka magangalno yidhi madhab loogu gargaaraya saxaabada in la duro taas marka aaday khatar u tahay samcaani abulmudafar isamcaani kitaabkiisaan isaguna istilaamka la yidhaha aada ugu radiyey hadalkan aimadii shaaficiyadana ka mid ahaa saaxib alxuja fii bayaani ilmaxaja sheekhiisana ahay abulqasim ataymi waxaa kaloo ibnu xajar iyo aimada dhan marka meeshaan marka macnahaas marka ninka sidan dhahayoo kale waxaa weeyaan waxay yidhaahdaan culamada maa dara ilaa nafsahu naftiisa unbau dhibay naftiisu wax ka dhibay abu hureyra waxba kama dhibin waayahay marka xadiidka ictiraadaad badan bay ku ictiraadeen laakiin adug waa la radiyey tan baana ka mid a midda kale fadwada ibnu mascuud ibnu mascuud waxay leeyihi waa faqiih isagu ayb waana yahay dabcan ibnu mascuud laftirkiisa xadiidkan oo kale isaguna iftooday oo wax ku iftooday may raacaan marka wa fii lafdin lafdi waxaa ku sugnayd huwa isagu bilkhiyaari buu leeyahay halaatan saddex maalmood baa khiyaar uu leeyahay ayb saddex maalmood ayaa khiyaar usugnaaday oo khiyaar buu leeyahay wacan cabdillaahi bni cumara radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu alayh wali wasalama nabiga nahaa wuxuu reebay can beyci xabali lxabla uurku jirta uurku jirteeda ayuu reebay beeceeda laba suura ayuu leeyahay beecan xabali lxabla shay baa la kala gadanayaa markaasa waxaa la leeyahay neef bau iibsanayaa neefkan baan kaa iibsaday waxaanan kaaga iibsaday yacni un qiimihiisa aad helaysaa kusii aad helaysaa neefkan yacni riman ee calooshiisa wax ku jiraan yacni neefka uu sido markuu inta yacni dhasho oo isaguna uu haddana rimo taasaan marka wuxuu yidhi markaasaan ayaan ku siinaya wa waa baycu oo aj waa baycun ilaa ajalin ayru hayri macluumin ajal aan la aqoonin waxaa kaloo isaguna marka uu ku dhacaa ama uu ku imaanayaa sababka kale waxaa weeyaan inuu neef gato wuxuu ku gadanayaa marka neefkan baan kaa iibsaday waxaan kaaga iibsaday neefkan riman calooshiisa waxa ku jira markay soo baxaan ay dhashaan oo ay iyaduna rinto waxay dhasho tanna waxaa weeyaan de waxaa weeyaan shay aan macluum ahaynba ayuu wax ku gadanaya ma banaana iyada ayb oo laba macnuu leeyaho an yaftaaca jazuurun inuu yacni gato jazuur yacni hal wa hamanuhu yadfacu ilaa an ilaa an tuntaja naaqatu qiimihiiba wuxuu bixinayaa marka intay hasha ka dhasho uma alatii fii batniha midda caloosheeda ku jirta ay dhasho waxaa yeela kaasi marka waa la reebay waxaa loo reebay liana ajalahu hayru macluum ajalkiisaan la garanayn suurada kale waxaa weeye in lagu suureeyo hal ayuu neef ayuu iibsanayaa ama hilib buu iibsanaya wuxuu ku iibsanayaa bimaa fii batni naaqati neefkan baan kaa iibsaday waxaan kaaga iibsaday neefkan calooshiisa waxa ku jira waa qarar iyadana nacam lama ogo waxa meesha neefkan ku jira calooshiisa ayb wa kaana beycan buu ahaa beec yabtaacuhu ay wax ku kala gadan jireen ahluljaahiliyati ahlujaahiliyada wa kaana arajulu wuxuu ahaa qofku yabtaacu inuu marka waxaana waxaa kamid a beyculgararka oo kale hadda suurooyinka hadda muuqanaya waxaa kamid a in la yiraahdo markabka iisoo socdo yacni imaanaya waxaa iyo waxaa sido yaan kaa iibsaday kanna waa kaa iibsaday buu le lacagba u tirinaa waraaqaa la siinayaa ninkan marka waa noo imaan doonaa wax aan gacantiisa soo gelin buu iibinayaa waa qarar taasoo kalea kamid a waayahay marka waxau yidhi ilaa an tuntaja naaqatu nahaa can beyci xabali lxabla wa kaana beycan yabtachu ahluljahiliyati wa kaana rajulu wuxuu ahaa yabtacu inuu iibsanayo aljazuura hasha ilaa an tuntaja naaqatu ilaa laga dhashado hashaan hasha hal kaloo riman ilaa laga dhashado uma tuntaja la dhashado allatii midda fii batniha tan caloosheeda ku jirto qiila waxaa la yidhi inahu kaana wuxuu ahaa yabiicu shaarifa ayuu iibinayaa hasha duqowday wahiya alkabiiratu lmusinatu wayaana midda gabowdee duqweyne muxuu ku iibsanayaana binitaaji ljaniini uurku jirka waxa uu dhalo alladii kaasoo fii batni naaqatihi ku jirto wuxuu leeyahay hashaan uurku jirteeda waxa ay dhasho ama waxaan kaaga iibsaday hashaan abeerta ee duqowday markaa wabilahi towfiiq wsala allah waslama calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam